waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali asylum seeker resource center ayaa maalinta qaxootiga adduunka ku xustay iyadoo martigelisay lacag aruurin xagga telefoonka oo ka dhacay magaalada melbourne dad badan oo caana ayaa telefoona ay dirayeen ama qabteen ku aruuriyey saddex boqoloo kun oo doolar oo lagu caawiyo adeegyada qaxootiga miss higgins oo ah heesaayad caana ayaa hees u qaaday dadka mutadawiciinta ee goobta ka shaqaynayey dowladda federaalk ayaa sheegtay inay kordhin doonto qaxootiga ay soo qaadato oo ay gaarsiin doonto ku dhowaad sagaal iyo toban kun oo qof sanadkiiba marka la gaaro dhammaadka sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka laakiin madaxa asylum seeker resource center con karabanedidis ayaa sheegay in howl dheeraad ah loo baahan yahay in la qabto waxaan si sahlan u saddexlaabi karnaa dadka aan qaxootinimada iyo bini'aadanimada ku soo qaadanno waxaana badbaadin lahayn nolosha dad badan gaar ahaan markaad fiiriso kooxaha sida qaxootiyada suuriya iyo roxingaha oo aanba naga fogeyn wax badanna uma qabanno dadkaas waana mid sahlan inaannu tiro dheeraada soo qaadanno ra-iisul wasaarihii hore ee australia malcom fraiser ayaa lagu yaqaanay in dowladiisii ay lahayd siyaasad qaxooti oo deeqsiya intuu xilka hayay toddobaatameeyadii iyo sideetameeyadii xaaskiisii uu ka dhintay tami fraiser ayaa sheegtay in jawaabtu ka bixiyey baahidii markaas jirtay ay tahay inaan la iloobin waxaan aada uga walaacsanahay in waxa dowladdan hadda joogtaa ay ka samaynayso qaxootiga runtii waxaan jeclaan lahaa inay meelo u sameeyaan qaxootigu ay ka bartaan af ingiliishka oo ay markaas ummadda ku dhex galaan dhanka kalena bandhig ayaa ka furmay magaalada sydney kaasoo lagu muujinayo waxaa loogu magacdaray boqolka adduunka ugu hooseeya waxaa lagu soo bandhigayaa dad dhibaato soo wajahday sababo la xiriira faqri dagaalo iyo barakac awgood dadka adduunka ee si khasaba loo barakiciyey ayaa aad u batay tirakoob cusub oo hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ka soo saartay ayaa muujinaya in in ka badan lixdan iyo shan milyan oo qof ay barakaceen iyadoo intooda badan ay ka barakaceen dagaalada bariga dhexe iyo dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya suuriyaan suudaniis ciraaqiyiin iyo etoobiyaan ayaa qoysas lebaniisa kala qayb galay afur ka dhacay magaalada bayruud oo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ay soo qabanqaabisay naada barakaad oo ah qaxooti suuriyaana oo ka soo qaxday magaalada xalab ayaa sheegtay in tani ay u ahayd iyada astaan soo dhoweyn ah howlaha madadaalada sidan oo kale ah oo aannu dhammaanteen isugu nimid waxay naga caawinaysaa dhibaatooyinkii dagaalka oo aannu in yar xanuunka ku iloobayno u n h c r ta ayaa sheegtay in kalabar qaxootigu ka kala yimaadeen saddex dal oo keliya oo kala ah suuriya afghanistan iyo koonfurta suudaan sanadkii saddexaad ayay turki martigelisay qaxootiga ugu badan adduunka oo tiradoodu gaarayso laba dhibic sagaal milyan oo qof waxaa soo raaca bakistan oo qaxooti badan oo afghanistan iyaduna martigelisa wadanka saddexaadna waxaa soo gala labnaan qaxootiga guud ee adduunka ayaa hadda gaaray baa layidhi labaatan iyo laba dhibic shan milyan oo ay ku jiraan shan dhibic saddex milyan oo falastiiniyiina bruno gerow oo ka tirsan u n s c r ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in deeqbixiyaashu ay hadda daaleen gaar ahaan buu yidhi iyadoo hay-adiisu aysan qarashkii ay u baahnayd boqolkiiba toddobaatan iyo shan aysan weli haysan yurubna hungari ayaa noqotay dalka ay sii maraan boqolaal kun oo qaxootiya markii qalalaasihii qaxootiga uu ugu darnaa ee labadii kun iyo shan iyo tobankii ku dhowaad toddoba kun oo qof ayaa ku xirnaa xeryo iyadoo aada loogu dhaliilay in xaaladda lagu hayay ay ahaayeen kuwa bini'aadanimada ka baxsan kooxaha qaxootiga u dooda ayaa sheegay in ilaa bilowgii sanadkan boqol qof oo keliya sharci lasii laga siiyey hungari halkaa laba kun iyo laba boqol oo qof oo kalena loo diiday sharci namalaali oo ah qaxooti afgaaniya afar iyo toban jir jira xaaladdu waxay ahayd mid ku adag waxaan xadka soo jaray shan iyo toban jeer toban jeer oo ka mida booliska ayaa i xiray oo aan la dagaalamay saaxiibo ayaa ila socday waxaan ahayn afar sideed ama labaiyo toban dhibaatooyin badan ayaana ka soo maray mar kastoo ayna qabtaanna moobilnadayada ayay naga burburinayeen
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali